odayaasha dhaqanka soomaaliya gaar ahaan kuwan ay tiradoodu boqol iyo shan iyo soddonka tahay iyagaa udubdhexaad u ahaa dhismaha dowladdan dhammaadka sanadkan ay muddadeedu la dhammaanayso welina waxaa muuqata in muhiimad taa la mid ahi ay ugu fadhiyaan dhismaha middan la sugayo laguma tashanaynin oo tixda haba yaraatee laguma darin in afar sano ka bacdi dib boorka looga jafi doono sababtana waxaa la sheegay in ay qaybo badan leedahay in mar kale la xusuusto oo ay dhismaha dowladda kaalin libaax ku yeeshaan waxa ay timid markii ugu horreysay ee xukuumaddu ay sheegtay inaanay dalka ka qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah sida uu qabo nabadoon axmed cabdulle jimcaale inta taa laga gaarayana ay iyagu sii ahaan doonaan kuwa madaxda taajka usuraa haddii aanay marnaba qof iyo cod aanay ka suurogeli karin dhaqanka lagama maarmaan waayo sababtoo ah irid kale oo laga galo soomaaliya ma laha waxaa keliyahoo soomaaliya u dhisani waa dhaqanka ee dhaliil kastaba ha lagu sheego dhaqankii marka lagama maarmayo ilaa marxaladahan laga gudbo oo loo gudbo oo looga gudbo markaa qof iyo cod qofkuu doonayo iyo qofkuu diidayo sanduuqa uu ku rito inta ka horayso hogaanka dhaqanku waa muhiim sidaan anigu qabo xildhibaan amiin xasan aallow waxa uu rumaysan yahay in waxyaabaha keenay in doorasho uu qof walba codkiisa dhiibto ay dhici weydo ay ugu weyn tahay in dalka ay ka hana qaadi waayaan axsaab siyaasadeed oo iyagu booska beelaha gala taasoo dhaqan iyo qabiilba looga maarmo inkastoo hadda axsaab iskood u samaysmay ay dalka ka jiraanna weli lama aqoonsano waxaana keenay in sharcigii la marsiin lahaa aanu weli dalku yeelan heshiisyadii la gaaray iyo dhaxalka dowladdan ay dhaxasho ahaa in laba kun lix iyo toban qof iyo cod la gaaro marka hanaan badanoo looga maarmi karay yaa jiray lamana samayn tusaale nidaamka xisaabta kale haddii la samayn lahaa oo shuruucdaas la meel marin lahaa waa laga maarmi karay waxay noqotay uun laba jugjug meeshaadi joog laba kun labiyo toban meeshii laga bilaabay in haddana lagu soo noqday dadka qaar ayaa ku doodaya in horaanba lagu qaldamay in odayaashan markii ay waajibkoodii laba kun iyo labayo toban guteen la kala diro iyagoo u arkay in ay habboonayd in golo marjac ama guurti ah loo sameeyo oo meeshoodaas dhinacyo fara badan looga faa'iidaysto xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil wuxuu soo jeedinayaa in hadda wixii ka dambeeya aanan odayaashan siyaasad dambe lagu lugoynin oo howlo dhaqankooda la xidhiira loo hirgeliyo
waxay ahayd saacadan odayaashii rool kale in la siiyo roolkaan hadda ayaga samaysteen oo ah diba heshiisiinta in loo sameeyo oo guurti camal loo sameeyo oo center loo dhiso oo dhowrkii bilood ay isku wareystaan oo wixii khilaafaad jiro iyo qabaailada ishaysto ay ka waxeeyaan yani peace center inta loo sameeyo oo dhaqaale loo raadiyo oo lagu sameeyo cilmi baaris iyo research iyo baalka muxuu ahaa dib u heshiisiinta hababka cusub oo dib heshiisiinta adduunka lagu sameeyo lagu barto yani roolkaas in la siiyaa maanta marka hadda bal tan hadda sanadkan ayaa loo dhiibay odayaashii waxaan qabaa inay howshaas kasoo bixi karaan waana kasoo baxayaan laakiin waxaan rajaynaynaa inay ahaataa inaan odayaasha lagu lugooynin arrimahan mar dambe oo aan siyaasad iyo waxaas soo dhexgelino noqdaan dadkii ugu dambeeyey marjici ugu dambeeyey oo karaamadii ugu dambeysay waddanka leh inay noqdaan ayaga maadaama la isla qaatay in sababta ay kaalinta odayaashu u sii jirta ay tahay inaanan qaab kale oo aanan beelo ku salaysnayn xilligan dalka wax looga dooran karin muhiimaddoodana la wada qiray ayaa haddana waxaa jira madmadow fara badan oo ku dahaaran howsha ay odayaashu haatan hormuudka ka yihiin dhallinyarada soomaaliyeed aad uguma riyaaqsana in odayaashu ay xulista mudanayaasha kaalin libaax ku yeeshaan taasoo ay sabab kaga dhigayaan in dhaqanku uu aaminsan yahay in waxqabadka ay xildhibaanka ka doonayaan aanu qof dhallinyaro ahi gudan karin sida ay sheegayso faadumo cabdi cali oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada runtii dhallinyaradu dhib badan ay maarin u arkaan boqol soddon iyo shantii waayo waxay isleeyihiin dadkii uji yaqaaneen iyo odayaasha waaweynay isleeyihiin odayaashu dhaqankuna waxay aaminsan yihiin dhallinyaradu intay geed ka buudeen mataqaanaa tala ka booda qof weyn reerka loo dhiibo qof mataqaanaa buuqii qeylo baarlamaanka la dhex joogi karo beesha wax usoo dhicin kara maadaama baarlamaanku tahay meeshii wax lagu kala dhacsanaya waxyaala noocaas aragtiya qalafsana iska jira laakiin waxaan aaminsanahay dhallinyaradu ha fahmaan sistamka iyo sidai u socdo waxyaalaha socda proseska doorashooyinka ama sida qofka ugu saalan tusaalahaan inuu qofku fahmo kontonka qof see noqonaysa in dhalinyaradu ay ka noqdaan kormeerayaal ama observers waxa la dhaho elec- doorashooyinka dhacaya ee waddanka ka dhacaya inay tagaan deegaanada eh, tusaale ahaan garow oo kale baydhabo oo kale cadaado kismaayo oo kale meelaha xildhibaanada lagu soo xulayo in dhalinyarada jooga ama kuwa hadda muqdisho jooga ay tagaan ay noqdaan ee fiiriyaan sida wax u socdaan sida cadaaladda inay tahay in dhalinyaradu door ku leeyihiin in baraarujin wacyigelin loo sameeyo odayaasha dhaqanka xitaa intaysan eh, xulitaanka iyo bilaabin waxaan aaminsanahay in door noocaas aan ciyaari karno faadumo waxa ay ku doodaysaa in dhallinyaradu aanay jeclayn musuq maasuqa iyo in kuraasta lacag lagu iibsado haddana habkan ay odayaashu ku lug leeyihiin uu lama huraan ka dhigayo in qofkiiba uu hunguri xil kaga jiro uu lacag badan sii diyaarsado taasoo ay sii dheer tahay in odaygu uu da iyo weliba muddo fara badan oo lasoo shaqeeyey wax ku qiimeeyo qofka dhalinyarada ah inuu maanta noqdo mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta dowladda ama xildhibaan uu- waxaa ka horeeya caqabada badan caqabadahaas marka suu isaga ugu xeeladaystay ku xiran tahay tusaale ahaan anigu haddaanan lacag haysan waxaa jira xisbiyo waddankan ee- ee si xisbi u dhisano hadda ama gu- kooxo aan dhaho raba inay ayagu kusoo baxaan doorashada ama mataqaana ku guulaystaan waxaan samayn karaa inaan kooxaha ku biiro oo campaign fiican ka dhex sameeyo isla markaana ayaga ay ogolaadaan inaan lacagta aan siin karo Eh, si lamid a dhalinyaradu ma jecla musuq maasuqa iyo kursiga in lacagta lagu gato haddana sidaas si lamid a qofka odayga wuxuu fiirinayaa khibradda qofkan intuu soo shaqeeyay waxaasoo dhan caqabado waay laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyaradu hadday kacdoon sameeyaan kacdoon ku dhisan nabadda iyo mataqaana doorasho nabada in la helo xal oo xalaala dhalinyaradu waxay samayn karaan awoodooda iyo waddankan inay ayaga yihiin dadka u tarin kara because boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay ka yihiin laakiin hadda boqolkiiba hal oo odayaasha ahaa dhaama maadaama aysan awoodoodii iyo mataqaana muuqan nabadoon axmed cabdulle jimcaale ma aanu beenin in odayaasha qaar ay ka suurtageli karto inay magacaabis lacag ku beddeshaan haddana wuxuu leeyahay dhaqanku wuxuu u badan yahay kuwa sharaf leh oo jeeb kale wax ku jira aanan sii qooransan Ee, walow aan leeyahay dhaqanku waa meesha ugu roon oo haddii soomaali xishood jiro oo ma aragtay dhaqan jiro oo ma aragtay ay ku dambayso haybaddii iyo muxuu ahaa karaamadii ummaddu ay ku dambayso haddana waa bani aadan dadkuna isku mid maaha boqol iyo soddon iyo shanta marka la leeyahay yacni nooc kastuu ku jiri karaa Ee, waxaa laga yaabaa dad aad ma aragtay arrimahaas uga hufan oo wanaagsanu inay ka buuxaan qaar ma aragtay ee, wakhtiga iyo ee, wuxuu ay jiitaan naf iyo shaydaan jiitaanna waa dhici kartaa soomaaliyana maanta waxa la wixii la suubiyo dadku haddii aanay ayagu iska dhex arkin waa inay ceebo u abuuraan waa inay wax uun ku tilmaamaan waa inay meelo daldaloolaa ka raadiyaan waxaas dadku sheegayo waxna way ka suurogeli karaan laakiin waxaan dhihi karaa ee, dad badan oo nadiifa ayay u badan yihiin una badnaan doonaan dadka dhaqanka hogaamiya laakiin nabadoon maxamed yacquub isxaaq bulshada ayuu eedda saaraya isagoo rumaysan in dacaayadaasi ay faafiyaan kuwa lagu qadiyey qaybinta kuraastan aanan dadka oo dhan u qaybsamin ee horta wakhtiga hadda la joogo wakhti eedoo iska noqdi wakhti colaadeedoo iska noqdi wakhti xishoodka iyo wax walba yaraadeeno iska noqdi qofkana waxaa loo diri wax kooban oo oo xisaab yaroo koobanaa loo diri dadkii waxa doonayna tiraday ka bateen marka maamaha soomaaliyeedna waa jirtaa oo leh minqadi qowlaan xun yacni qofka haddii wixii asaga uu rabay uu gafo ama bacdii ha laga heeliyo mise yaan laga heelinin nasiibu uma soo noqonin hataa waxaa laga yaabaa in laga mudnaayo laga laakiin waa ku dacyadayna midda kale waxaa waayahan dambe iska soo afbaxday in aan runtuba laga fogaado oo bacdi wax hataa uusa ogeyn qofka uu sheego yidhaahdo waxaas annaga ugaas nooma aha waxaas wabar nooma aha waxaas suldaan nooma aha maxaa yeelay laaluushuu qaatay hebelow intaasu kunoo doolar ka qaatay xaqiiqna uma haayo marka warkaas tirada badan waa iska jiraa waxa loo dhiibin wax qaybsamaya maaha wax dadkii kala gaara ma aha wuxuu ku qasban yahay inuu la tashina sameeyo eedana dhabarku u rito ilana xil qaadi eed qaadaa meesha taalla iyaduna marka eed mar walba eed waa ku dhacaysaa asago haweenka soomaaliyeed waxaa loo qoondeeyey kuraas boqolkiiba soddon u dhiganta laakiin maadaama ay odayaasha dhaqanku arrintan garwadeyn ka yihiin waxaa aad looga walaacsan yahay inaanay duubabku dumarka koontadooda siinin sida uu cabdulqaadir cusmaan maxamed barnaamij ku doodayo waxaanu soo jeedinayaa in tartanka ragga iyo dumarka lagu kala sooco doorashadan waxaan ayaa cabsi weyn ka qabnaa haddaan nahay xisbiyada in doorka ay dumarka ku leeyihiin ay yaraato Em, um, oo markii loo fiiriyo doorashadii hore oo laba kun toban iyo labada waxay waxaan soo jeedinay in doorashada dumarka la dooranayo ee laga soo hormariyo tan ragga aan laysku dhexdarin aanan dumarka ayna noqonin kuwo u fasaxan inay la tartamaan ragga wax wax dooranaya waa qabiil qabiilku soomaaliyeedna dhaqankii ayaa weli ku xoogan marka dhaqankaasna dhaqan fursad siinaya dumar ma aha sidoo kale xildhibaan xoosh waxa uu ku talinayaa in qoondada haweenku uu heshiis siyaasadeed ahaa laakiin hadda loo bedelo heshiis sharciyeed oo baarlamanka la mariyo qasabna laga dhigo in kuraasta dumarku ay dumar uun ku fadhiisan karaan ragga soomaaliya oo dhan ayaa ayaa ayaa qaba problemkaas oo ah aanan rabin in in dumarka laga qaybgeliyo mataqaanaa masiirka waddanka runtiina cabsidaas weyn dumarka waa qabaan oo maanta lafteyga meel shir aan tegey arrimahaas looga hadlayo dumarka samaysteen arrintaas looga hadlaya marka waxaan qabaa in sidii natiijo fiican looga gaari lahaa inay tahay in aanan lagu ekaanin heshiiskii siyaasadeed oo la yiri boqolkiiba soddon ha la siiyo laakiin markaan heshiis siyaasadeed inuusan noqonina inuu noqdaa heshiis sharciyeysan oo baarlamaan la marsiiyo qaybtii labaad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ayaannu kaga hadlaynay kaalinta odayaasha dhaqanka ee doorashada soo fool leh inta aha inoo joogo intaannu mar kale ka kulmaynana nabadgelyo